بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه أو كما قال عليه الصلاة والسلام halkan waxaan doonaynaa inaan ku baraarujinno dadka socdaalka ahalkiisa ahlu safar inaan ku baraarujinno dhowr arrimood ahlu safar markaan leenaha waxaan ka wadnaa dadka socdaalaya ee ku socdaalaya dhulka alle haddii ay badda tahay iyo hadday bannaanka tahay iyo kuwa cirka ku socdaalayaba saddexdaba waa lagu socdaalaa oo baddana allah subxaanahu wa tacaala wuxuu nagu fudeeyey doomaha waayatu lahum anaa xamalnaa duriyatahum fi lfulki lmashxuun wakhalaqnaa lahum min midlihi maa yurkabuun waxaa aayad allah subxaanahu wa tacaala waxdaaniyadiisa inuu keligii allaha in cibaadada iyo addoonnimada loo yeelo mudan inuu yahay waxaa tusaaleyahayo aayadahaas ka mida ayuu idhi annaa xamalnaa duriyatahum dadka ubadkooda inaan xambaarnay filfulki almashxuuni doonta iyo markabka la buuxiyey oo laga buuxiyey waxaa la rabo in qaaradaha loo kala gudbiyo waaayatu lahum annaa xamalnaa duriyatahum filfulki almashxuun allana subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay addoondoonna waa maashayeena oo biyaha ayaan ku baabi'inaa wain nasha'a nuqriqhum falaa sariiqa lahum walaa hum yunqaduun ilaa raxmatan mina wamataacan ilaxiin haddii aan doonno waa maashayeynaa oo biyaha ayaan ku baabi'inaynaa waxuu soo gurmo karaya wax badbaadi karana ma leh wuxuu ku badbaadaya waa raxmad annaga xaggeena ka aatay ayuu yidhi alla subxaanahu wa tacaala sidoo kale hawada waa lagu safraa alla wuxuu yiri subxaanahu wa tacaala alam yarow ila tayri musakharaatin fii jawi samaa'i maa yumsikuhunna ila allah maysan arkin dadka alla sow shimbirta ugu fudaydiyey ugu leyliyey cirka hawadiisa alam yarow ana allaha alam yarow ila tayri musakharaatin shimbirta miyaysan eegin sida ayuu tahay mid la layliyey fi jawi samaai samada hawadeeda maa yumsikuuna ila allah ma celinayo ilaa alla mahayne inay xusuustaan rabaa dadka ku safraya halkaas dayaaradda waad arkaysaa waxaa lagu leeyahay waa rixla muriixa socdaal raaxa leh laakiin dhibaatooyinka iyo waxa aad dareemayso markiina aad bay u badan yihiin iyadoo hawadaas ku jirtay leecee markaasaad qabsahee dirbiga kuugu dhow markaas maxuu kuu taraa dirbi aad qabsato nafaan ku haysa mahayn dhulkana waa lagu safraa oo baddii aan soo sheegnaa ka mid ahayd dhulka barigana waa lagu safraa alla wuxuu ihi subxaanahu wa tacaala huwa aladii yusayirukum fi lbari waalbaxri alla waa midka idinku socodsiinaya badda iyo bannaankaba dadka marka socdaalaya waxaa laga rabaa inay baraarugaan kunay soo xusuustaan socdaalkooda ay meel ka socdaalaan adduunyada ka mida iyagoo amba badda maraya amba barriga maraya ama hawada maraya inay ku soo xusuustaan socdaalkooda adduunka ay ka socdaalayan oo aakhiro ay u socdaalayaan adduunku waa kaan hadda joogno aakhirana waa taan kusii soconno labadana alla iskale falilaahi alaakhiratu waaluulaa alla ayaa iskale midda nolosha dambe iyo midda horeysa ta horeysa waa taan hadda joogno waaye ta dambena waa midda aan kusii soconno wa ina lana laalaakhirata waaluulaa labadana taladiisa ka soconaysa alla subxaanahu wa tacaala taladiisa una ka soconaysa waxaan maanta lagu leeyahay dasaatiirta iyo xeerarka iyo qawaaniinta iyo manaahijta iyo waxbarashada iyo noocay doonta ha ahaatee waxaas wuxuu alla ka yidhi oo kitaabka iyo sunnada alla subxaanahu watacaala oo ku qeexay waxaan ahayn way baaba-ayan oo dadku waxay sameeyeen dadkaa aa samaystee way baaba-ayaan haddii adduunyada ay ka tagaan ayaguna waa baaba-ayan kullu man calayha faanin dhulka korkiisa waxaada waa mid baaba-aya yaa haraaya wayabqaa wajhu rabbika duljalaali walikraam rabbiga wejigiisa haraaya wixii marka alla subxaanahu watacaala waxigiisa ay waa haraaya maxaa yeelay alla waa baaqi naqa ayaguna baaqi waa waa sifatu raxmaan hadalka alle waa haraa kuwan kale waxa ay wadaan oon kitaabka sunna kasoo horjeedo wasaawisu shaydaan wuxuu shaydaan ah way baaba-ayaan dadku markay dhimo tagaan ayagaaba ku kufrihaya way diidayaan falamaa ra-w baasana markay arkeen uu yidhi alle baaskeeni cuquubadeennii astaamihii inay soo socoto tusaalayahay qaaluu aamanaa billaahi waxdah alla kaliyaan rumayna gaal oo dhan waay wa kafarnaa bimaa kunaa bihi mushrikiina waxaan alla la wadaajiro dhanna waa diidnay guud ahaan waaya gaaladoo dhan waxa maanta hadda la kari la-yahay oo diinta islaamka lagu kari la-yahay oo dhahaya caburis ma rabno xornimba baan doonaynaa waxa dhahayoo dhan xornimaan doonaynaa madax banaanaan doonaynaa war haddii alla subxaanah watacaala taladiisii aad ku socoto xornimo taas ah laakiin inaad cadowgii ibliis ahay aad taladiisii qaadato sigaya wuxuu duubsaday markaasaad waxaad tahay gunnimo mid ku jira gunnimo markaasaad ku jirta marka alla subxaanah watacaala guud ahaan uga hadlay gaar ahaan fircawnkii dhihi jira ana rabbakum ulclaa ninka masar u tali jira dhahay rabbigiini salaan ahay ilaahan aniga ahayn idinma ogi maa calimtu lakum min ilaahan hayri muuse wadaad ilaahan aniga ahayn yeelata jeelkan ku dhiga naftu markay qabata maxuu iri oo safarkii adduun soo dhowaaday safarkii adduun laga socdaalayay akhre loo socdaalayay markuu arkay astaamihiisii maxuu yidhi alla sou nooga soo tabiyey xataa idaa adrakahu lqaraqu qaala aamantu annahu laa ilaaha ila aladii aamanat bihi banuu israa'iil wa ana min almuslimiin maashoodkii biyihii badda markii alla subxaanahu watacaala uu ku qarqiyay dareemay inay ka socoto oo khiyaar uusan fara ku jirin qaala aamantu wuxuu yidhi waxaan rumeeyey aamantu annahu laa ilaaha ila aladii aamanat bihi banuu israa'iil waxaq addoon loogu noqdo inaysan jirin ilaa kii bani reer banu israa'iil ayay addoomanka u ahaayeen maahan reer bani israa'iilka uu lay jiray maxaad aniga waxaan ahayn ilaah ugu aqoonsanaysa wa ana min almuslimiin uri si alla nooga sabitabiyayo suuratu yuunus wa ana min almuslimiin sidaasuu marka ruux kasta naqanaya waa gaaladan sheega muslimadii awlowba alla ka dambeeyey moogtahay muslimka dhabta dadku marka inay ogaadaan waa lagama maarmaan socdaalka noocaasa sida uu yahay iyo waxyaalaha la xidhiidha ahlu safar baraarujintan marka la baraarujinayo waxaa ka mida marka la socdaalayo oo dhulka meel ka mida laga socdaalayo meel kale loo socdaalayo safarka ducada ducada safarkaa ka mida waxyaalahaan ku soo qaado jiraan ku baraaruji doono laakiin marka hore waxaan ku baraarujihaynaa waxa safarka ama socdaalka ugu dambeeya oo adduunyo laga socdaalayo oo aakhiro loo socdaalayo sahaydiisa wax ka mid aan tilmaamaynaa si ruuxa muslimka uu u dareemo waxa qiimo uu haysto ee markaa uu gacanta ku adkeeyo oo si dabacsan uusan u qabsanin si adaga uu qabsado nicmada u haysto waxaa alla yidhi subxaanahu wa tacaala sida aan aayaddaba ku bilowna aan ku bilownay erayadeenna qul bifadli illaahi nebi waxaad ku tidhaah fadliga alle iyo waraxmatii alle naxariistiisa fa bidaalika kaa oo wada jira waa fadliga alle raxmada alleh falyafraxuu dadku ha ku farxaano huwa khayru mima yajmacuun kaasoo fadliga alle naxariista allah ayaa ka qiimo badan waxa ay aruurihaan oo adduunyada dahabka iyo fidada iyo doolarka iyo waxaan aruurihaynoon ku nafbaxnay kaasaa ka qiimo badan maxaa yeela kaasaad ku badbaadaysaa kaasaad ku badbaadaysaa fabidaalika falyafraxu huwa khayru mima yajmacuun fadliga alleh waxay ku fasiraan fasiriinta qur-aanka fasira iyagoo marka aayaadkii iyo axaadiistii eegaya fadliga alle inuu yahay alislaam ahkamada waxay ku fasireen raxmadda allana ay tahay alqur'aan ka fiiri suuradda suuratu yuunus markuu fasirayo ibnu jariir itabari raxmatullaahi calayh macaanida uu soo rarayay ka mid tahay ruuxa muslimka marka islaamnimadu inay qiimo leedahay dareenka noocaas waa inuu aada ugu ballaaraado wax badan u alla noogu deeqo asiga kaliya uu noogu deeqay wamaa bikum min nicmatin fa min allah waxaad deeqood haysatiin alla keliya xaggiisaay ka yimaadeen wain tacuduu nicmat allaahi laa tuxsuuha alla nicmadiisa haddaad tirisaane ma tira koobaysaan waxaa ka mida jirsiinta alla uuna jirsiiyaa ka mida annagoon jirin inuuna jirsiiye sida nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam markuu rabbigiis tilmaamaya waxuu yidhi waxa aad caabudaysiin aabbihii iyo qotolkiisii wuxuu ku yidhi waxaad ilaahay alla ka dhegaysiinoo asnaamta ah cadaawaa naga dhexaysa ilaa rabba alcaalamiin alladii khalaqanii fahuwa yahdiin rabbulcaalamiin waa midkay jirsiyoodha anoon jirin waa midkay hanuuniyey inaan asiga rabbi ka dhigto wixii kaleeto dhanna aan diido oo dad badanu ay moodayaan inay ilahnimo istahilaan waa sii wadayo aladii khalaqanii fahuwa yahdiin waladii huwa yudcimunii waasqiin cabitaanka waxaan cabayo iyo waxaan cunaayaba asugu iigu deeqay waidaa marirtu fahuwa yashfiin markaan bukadoon xanuunsanay asugu i caafinaya waladii yumiitunii uma yuxyiin waa midka i dilaaya marka wakhtigayu galo waa nolosha kii isiiyey waaye midka iga qaadaya waaye aladii yumiitunii uma yuxyiin waladii aطmacu an yakfira lii khatii'ati yowma اddiin waa midka aan hunguryeynayo oon damcayo inuu gefkayga ii dhaafo maalinta abaalmarinta adduunyadii iyo aakhiradiiba alla asees ka leh wuxuu deeq ku siiyana asaa kuugu deeqay marka islaamnimada ka mida waxaas iyo qur-aankan alla ku siiyey qur-aankan alla kugu dao waxuunaad ka taqaano qur-aanka haddii la sheego sunnada nabigu calayhi salaatu wasalaam kama harto aayaddii kale waatay ahda fadliga alle raxmada alle markii alla tilmaamayay suurat lbaqara wadkuruu nicmat allaahi calaykum nicmadii alle oo korkiina ugu deeqay xusuusnadu ha iloobina wadkuruu nicmat allaahi calaykum waa nicmadii islaamka wamaa ansala calaykum min alkitaabi walxikma xusuusnaada wixii alla korkiina ku soo dejiyo kitaabkiiyo sunnadii ah min alkitaab waa qur-aanka walxikma waa sunnadii taasaa marka rabaa marka labaad aan isku baraarujihaynaa in ay tahay lagaba marmaan marka koobaad marka labaad waxay ahaday ahlu safarka safarku inuusan dhul kaliya laga safra ahayn ta labaadna waxay ahaaday in ruuxu dareemo deeqdaas alla siiyo fadliga alle iyo raxmadiisa ah haddaba islaamku waxaa mar haddii aad qanacdo ee aad qaadato waxyaalaha uu kaa dhaadhacsiinayo oo xogta dhabtaa adduunya aakharo haddii ruuxu gara waayo uu yaha ruux baaba-ay waxaa kow ah inaad horta allah subxaanah wa tacaala keligii inuu xaqiga aad ogaato asiga ayaa mudan in addoon loo noqdo wixii ka soo horo dhan oo loo ololaynayo inay ilaahyaalo noqdaan sida golaha sharci dejiinta oo kale sida qabaa'ilka nimanka xeerka u dejiyo kale waxaas inaan xabadu ka jiro islaamku u sheega maxaa u daliila allah wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala fii suurati yuunus nimankii alladiidyada ahay markuu wax ka dhaadhacsiinayo qul man yarsuqukum min asamaa'i waalardi yaa dhulkay cirka xaggooda idinka arsaaqaya ku dheh oo cirkana daruurta waxa ay ka mid tahay idinka siinaya dhulkana waxa dad iyo duunya cunayabaa idinka siinaya dad iyo duunya waxay u baahan yihiin aman yamliku asamca waalabsaar dhagaha aad wax ku maqlaysiin indhaha aad wax ku arkaysiin yaa iskaleh oo hadduu idinka qaado cid idin soo celi karta aysan jirin suuratu alancaam aayadda ku jirtoo kale qul ara'aytum in akhada allahu samcakum waabsaarakum wakhatama calaa quluubikum man ilaahun hayru allahi yaatiikum bih marka aman yamliku asamca waalabsaar afar arrimood waay laba kaleu ku dira wuxuu ihi waman yukhrij alxaya min almeyti wayukhrij almeyta min alxay yaa ka soo saaraya midka dhintay mid nool yaa ka soo saaraya midka dhintoo gaalka ah yaa mid nooloo muslim ka soo saaraya sida nebi ibraahim oo kale calayhi salaam id qaala ibraahiimu liaabiihi azara atattakidu asnaaman aaliha azar gaalow hay waa dhintay ilan gaalnimadu dhimasho waay waman kaana meytan fa axaynaah aayadaasaa tusaalehaysa wuxuu alla ka soo saaray mid noolo ah nebi ibraahim calayhi salaam muslim ayib waman yukhriju almeyta min alxayi ka dhintayaa soo saara midka noolka soo saara sida nebi nuux oo kale wiilkiisii gaalka ahay nebi nuux mid noolo ahay mid dhinto alla kasoo saaro wiilkiisii ah inahu laysa min ahlika inahu camalu hayru saalix waman yudabiru alamra yaa maamulaya talada adduunkan waxaad u jeedaa in maamul ka socdo maalintan habeenkan qoraxdan bishaan yaa saa u kala hagaya waman yudabiru alamra gaaloo dhan waxay dhihi doonaan allah ya muslimku waa kasii xag jira oo wixii gaalaba hadday ogolaato la diidaayay kii alla isu dhiibo alla ogolaayo isugu dee olowna marunka ku jirinba fasayaquuluuna allah faqul afalaa tattaquun sidai haddaynimaad allah iska jirtaan inaad wax ku lartaan ood wax ka daba wadaan oo sharci dejin iyo xeertejin iyo aad haddaba tilmaantaan maad iska daysaan fadaalikum allaahu rabbukum alxaqu kaasi waa allaah oo rabbigiinni dhab tahay ah arbaabta kale waa arbaab musayafa wa fadaalikum allaahu rabbukum alxaqu famaada bacda alxaqi ilaa dalaal xaqa maxaa ka dambeeya ilaa baadinimo maahine allah xaqa marka wuxuu asiga ka soo horay ee in ilaah laga rita la doonaayo ama hal ruux ha ahaado dictator leeyahay ama ha ahaado golo sharci dejin waaya la leeyahay waxay doonaan ha ahaadaano ama wadaad maraara ha ahaado ama oda nabadoon oo cidda u dejiya xeerka ha ahaado waxuu doona ha ahaadee alla wuxuu leeyahay wixii kaa ka soo hora allah sidaa wuxuu qabta ay u muuqdaan waa tusaale uuna aayaddaas intay hadda ayna tusaalayso alla nagu tusaaleeyey inta kalena waa la mide yaa haddaba asigaas ayaa xaq ah in alla laga dhigto wixii ka soo horana baadil waay fii suurati alxaj alla wuxuu ku yidhi markuu ka hadlayey dadka la dulmay ee la gardaraystay ee markay wax iska dhici maageen la dilay dalika waman caaqaba bimidli maa cuuqiba bihi huma buqiya calayhi layansurannahu allah waa maanta sida muslim mararka qaarkoodna lagu hay jire ilaah inuu u gargaarayo owri ina allaha lacafuun hafuur markaasuu wuxuu idhi inuu u gargaarayo waa arrin biyo kama dhibcanho geedka go'ana sida habeenkee maalintaba allah uu sida ugu maamulayo inaan cid kale shaqa ku lahayn soo kuuma muuqato nasriga allena cid kaloo shaqa kulama jirto dalika biana allaha huwa alxaqu kaana waxa uu ku dhacay in alla yahay midka xaqa ee in addoon loo noqdo istaahila wa anamaa yadcuuna min duunihi huwa albaatil wixii alla ka soo hora ay dad badan u ololo yahaen in ilaah laga dhigto waa wax aan jirin waayo baatila ma jiro shay jira ma aha taasna wata allah xaqa waaye marka allah xaqa wuxuu ka soo horo ilaahnimo isu rashaxaya ama dad badan ay u rashaxayaanna baatil waaye waxaa ku xiga alla wuxuu wataa xaqa alla wuxuu ihi fi suurati faadir waladii awxaynaa ilayka min alkitaabi huwa alxaqu musadiqa lima bayna yadayk kaan anagu kugu soo waxyoonay ee kitaabkii ah asaa xaqoo wax jira ah magarat asigoo musadiqa limaa bayna yaday kutubta ka horaysa rumayhaya wixiiba aan la qalloocin sida ay u yaaliin ma khilaafayo bal asaa ilaaliha muhayminan caleyhi fi suurati almaa'ida waa taeed marka meeshaas halkudhegan ka helna muxuu yahay alla xaqa wuxuu wataa xaqa wixii alla ka soo horo addoonnimo sheegahaya baatil waaye ee waxaan dhihi lahaa ilaahnimo iskudaa amba rabbinimo iskudaa sidii sharcidejinta idinkuma si odaalka xeerka iyo kale waxay wataanna baatil waaye alla xaqa wuxuu wataa xaqa alla wixii ka soo horee ilaahnimaan isu rashaxina dhahaya baatil waaye waxay wataanoo sharciga ay sheegayaan baatil waaye isuguna taasne waa tilmaanta labaad tilmaanta saddexaad waaye baraarujinta saddexaad waaye taas toore waxay ahayd safarku inuusan adduunye meel ka mida laga safro ama laga socdaale meel kaleo adduunyada kamida loo socdaale inuusan ahayn kaliyae au ka mid yahay socdaalka adduunyada laga socdaalayo akhrada loo socdaalayo baraarujinta labaadna waxay ahaadee ruuxa muslimka inuu deeq weyn haysto deeqdaas weyn marka marku ku intifaacayo waxa ugu horeeya laga rabo waa maxay arrinta saddexaad waaye oon ku baraarujayn waa alla inuu xaq yahay wixii ka soo hera ee allanimo isu rashaxaya na inay baatil yihiin alla wuxuu wataa xaqa wuxuu alla ka soo hero baatilkaasa waxay wataana baatil waaye taasna waa tii saddexaad waaye masalada afaraad oon ku baraarujayn waxaa waaye dadku mar haddii ilaahay nicmatul islaam siiyey waxay ka dheragsan yihiin alla inuu yaha khaaliqu kulli shay allaahu khaaliqu kulli shay alla mid walbaas wax walba allihii abuura waay keligii waxaa dadahoo kas oo makhluuqaadkoo dhan ah hadday isu yimaadaan ta isa abuuri ma karaan awliyaal tiqsida amba tisxii isku mid waaye bahalka yarkaahu beebeeba waa taqaanaa ayib alla wuxuu leeyahay yaa ayuha nnaasu duriba mathalun dadow tusaale la sameeye faistamicuu waxaad wax ku fahantaana laydiin dhigee dhegaysta ina aladiina tadcuuna min duuni illaah waxaa alla ka soo hore aad caabudayseen lan yakhluquu dubaaban walow ijtamacuu lah habay isu yimaadaane si kastoy isu bahaystaan tisxi ma abuuri karaan diqsi ma abuuri karaan marka taane waa inay kaa go'naato mar haddaad muslim tahay waxaan waxba abuuri karin maxay kuu dhagraayaan ayib meesha caalamka iyo waxa lagu buunbuunyahay maanta adduun weynaha adduunku muxuu wan yahay garabkani cabama dhame nabigu wuxuu ihi sala allahu alay wasalam low kaanat iddunya tacdilu cinda allahi janaaxa bacuudatin maa saqa kaafiran minha sharbata maa xadiidka tirmidi wariyaya oo saxiixa haddii gaaladu alle agtii agteenna mahayaa alle agtii hadday ugu dhigmi laheyd garabkane ilaahay alla diidka gaalkaa iyo munaafiqa daba socdaba kabasho biyaa kama siiye waa ka alla sidoo kale waa inay kaa go'natood ogaataa wax walba inuu leeyahay asugu walahu kullu shay umirtu an akuuna min almuslimiin allahu khaaliqu kulli shay waxay ku jirtaa suuratu zumar walahu kullu shayin umirtu an akuuna min almuslimiina waan atluwa alqur'aana suuratu namli alla wax walba asaa iska leh asaa iska leh wax walba makhluuqaadku xabad ma leh waxay haystaan ma leh waxa alla siiya mooyaane alla goortuu raba wuxuu ka qaadaayay leeyihi maxaa u daliila alla wuxuu ka soo hadla suuratu faatir waxyaalihii dadku caabudayan inuu ka soo hadla markaasu wuxuu idhi sakhara shamsa waalqamara kullun yajri liajalin musama asu wuxuu idhi daalikum allahu rabbukum lahu lmulk boqortooyada alla iska leh dadka soo maaha waaladiina tadcuuna min duunihi maa yamlikuuna min khitmiir waxaad baryaysaan oo ama ha noqdo meesha caalamka ay soo gurmato ama qabri wax ku jira weydi wax laa yamlikuuna min khitmiirin khidmiir ma yeelahayaan wax ay leeyihiin oo khidmiira ma jiro khidmiir iyo fatiil iyo naqiir saddexduba lafta timirta markaa aad eegta ayaad ka helaysaa dadku marka ayagaa la leeyaho allaa leh ee ayagu waxba wala sidoo kale allah go'aanka ridah waxa alla ka soo hora wax ma go'aami karaan wallaahu yaqdii bilxaqi waladiina yadcuuna min duunihi laa yaqduuna bishayin ina allaha huwa asamiicu albasiir intaasoo dhan waa isla socotaa hadde allahu khaaliqu kulli shay walahu kullu shay wallahu yaqdii bilxaqi waa masalada afraadoon ku baraarujihayno dadka intay socdaalayaan indhahooda u fayow yihiin caqligooda u bed qabo indhahooda ay u hadaba u bed qabaan inay tafakur sameeyaan oy dhuuxaan waxa bal kitaabka qur-aanku waa kula hadlaa waxaasoo dhammo ku leeyahay jalleec xagga xagga jalleec korkaaga hoostaada midigtaada bidixdaada hortaada gadaashaada fiiri wayatafakaruuna fii khalqi samaawaati waalardi qul induruu maada fi samaawaati waalardi masalada shanaad waxa waaye insaanku waxuu ku rajayhayaa ruuxa muslimkaa inuu adduunya aakhira ku badbaado waa maxay wax uu ku raja leeyahay ma lacagtiisa ma ilmihiisa ma maaragtay ma dhulkiisa maxay yihiin waxa kaliyahoo ruuxa muslimka uu rajo ku leeyahay waa diintaas islaamka oo adduunkani inuu xayaata dayiba ku noolaado wuxuu ku helaya waa iimaan iyo camal saalix man camila saalixan min dakarin aw untha wahuwa mu'min ruuxii shaqeeya shaqo wanaagsan oo rag amba haweena asigoo mu'minoo alla ku kalsoonoo alla subxaanahu wa tacaala waxidaaya falanuxiyannahum xayaatan dayiba alla yidhi nolol wanaagsan aan adduunka noolahayna wuxuu uga badbaadayaa islaamnimada iimaan camal saalix maxuu ku helay in alla uu ballan qaaday adduunka inuu nooleyahay nolol wanaagsan xayaata dayiba maxuuna ka badbaadaa maciishatan danka nolol ciriiriya maxaa yeele yaa laxay iida ruuxa talada alla diida waman acrada can dikrii fa ina lahu maciishatan danka nolol ciriiriya xoolo badan hadduu qabo iyo hadduu wax walba haysto mar hadduu alle ku xorayn hooyaad iyo hargelmo maleh waa hoogiyey qalaq iyo iltiraac danka lafdigayba ka muuqataa in ciriiri ka jira meesha taasina waa mas'alada shanaad mas'alada lixaad waxa waaye intaanata shanaad ka bixin adduunka nolol wanaagsanuu ku helayaa waa diinta islaamka iimaan iyo camal saalixa waaye nolol cariirina waa uga badbaada qabriga haddii la tago qabriga haddii la tago muxuu helaa qabriga haddii la tago wuxuu helayaa in qabrigu u noqdo rawdatu min riyaadiljanna beer beeraha janna ka mida wuxuuna kaga badbaadayaa inuu qabrigu noqdo xufratu min xufari naari dabka godadkiisa god ka mida inuu noqdo qabrigana haddee sheekadiisu mug lagu dhawaaqi karo waa yartaa laakiin hawshiisu waa adag tahay aadam iyo xawa laga soo bilaaba waaga ku jira iyo dadka xilligoodii joogay qolana wuxuu u yahay beer beeraha janna ka mida qolana wuxuu u yahay god godadka naareed ka mida allahu akbar waxaa markaas qabrigiina sidaasuu rajo ugu leeyahay markii laysu soo bixiyo wamin waraa'ihim barsakhun ilaa yowma yubcahuun janno ayuu ku helaa iimaanka iyo camalka saalixa wuxuuna uga badbaadaa jahanamo qofka diinta islaamka haysta ee siday tahay u fahmay u fuliyey sidii nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa ridwaanullaahi calayhim ay u fahmeen ay u fuliyeen ayuu doondoonaha isku dayaa uusan waxba ka hagrahin qofkaas marka ballanqaadkaasuu leeyahay masalada lixaad waxay tahay adduunka diimo badan la sheegaha oo marna waxaana soo martay idoo la leeyahay shuuciya ilaa ma jiro noloshana tusambi taabsi laa ilaaha walxayaatu maadda oo haddii af soomaali lagu tarjamo noqonaysa ilaa ma jiro noloshana tusambi taabsi kow iyo labaatan sanana la ku waday asaan dabaha daba maaragtay ordaynay wixii nagu dhaca waa la ogaada hata waa wixii islaamka looga baxay ilaah ma jiro haddaan islaam looga baxayn maxaa islaam looga baxa alloo laga furtay waay taasaan marka dhahayna dowladii qaran alla maxay kacaan ka barakaysan towrada tan barakaysana dad badan dhahay haddii yaaba baraagsan inta baraagsanaad iska yarado fahamsanayd taasne waxay ka soo horjeedaa arrinta soo socota oon ku baraarujiyano lixaad waxaa waaye diin iyo wax nolosha lagu dhiso ee alla agtii wax looga helayo maxuu yahay waa islaamka ina diina cinda allahi alislaam islaamka ayaa alla agtii waxa wax looga helhay ah ciddii wax kale diin ka dhigata alla ma ogola waman yabtaqi hayra alislaami diinan islaamka waxaan ahayn ruuxii diin iyo wax lagu socdo oo nolosha lagu dhiso ka dhigta laga yeeli maayo adduunka aakhirana kuwa tacabkood baduu ka mid yahay falan yuqbala minhu wahuwa fi laakhirati min alkhaasiriin taasina waa inaan ogaano diintii aan soo marno baatilka diinu shaydaan ahayd oo shuuciyada waa aragnay jaclayaal idoo leeyahay midda hadda jirto dimuqraadiyadana waa sidoo kale idana waa diin baatil oo diinu shaydaana ma jirto marka ruuxa muslimka qul yaa ayuha alkaafiruuna laa acbudu maa tacbuduun nabigeena moxameda sala allahu aleh wasalam gaaradii qurayshineed markay yidhaahdeen war adaguna waxaad sheeganaysaa in ibraahim ubadkiisii aad tahay annaguna hadda ubadkiisii aan nahay kalama fogine aan usha meel dhexa ka qabanno oo xukuumat alwaxdat alwataniya xukuumad loo dhan yaho wadaniya aan dhisanno allah ku yidhi waxaad ku tidhaahdaa anigu caabudi maayo waxaad caabudayseen idinkuna caabudi maysiin waxaan caabudahay oo aniguna allahu rabualcaalamiin aan caabuda muslimaan ahay idinkuna shaydaanaad caabudaysiin iyo waxuu idinku sidkayo mujrimiinaad tihiin mujrimiinaad tihiin kala baxnay noqota lakum diinikum aad leedihiinoo kufriga iyo shirkiga walii diin anuuna diinkayga lho islaamkii ah ina diina cinda allahi alislaam idinkuna waxaan islaam ahayna diin ka dhigateen waman yabtaqi hayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wahuwa fi laakhirati min alkhaasiriin taasna waa masalada lixaadoon ku baraarujihayo dadka socdaalka inay maanka ku hayaan meel walbay maraayaan maxaa yeelay noloshooda hadda ay nool yihiin yaa la rabaa inay ka dhirigsanaadaan arrimahaas si mustaqbalkooda u ifo mustaqbalkooda uu noqdo mid badbaada u noqdo taas ayaa laga doonaya diinta islaamka maxaa la yidhaah alislaam maxaa la yidhaah waxaa kuu daweynaya xadiidkii muslim fii saxiixi uu ku wariyo nabigeena moxameda sala allahu aleh wasalam jibriil alayhi salaatu wasalaam ama calayhi salaam au maaragtay su'aalay yaa muxamadu akhbirnii cala lislaam islaam xogya iiga war waxaa saa'iloo weydiihaya jibriil calayhi salaam waxaa jawaabta haddaba bixinaya nabiyulaahi moxamed sala allahu aleh wasalam markaasuu yihi alislaamu an tashhada an laa ilaaha ila allah wa anna muxamadan rasuulu ullah waa inaad qirtid adigoo ogaal buuxa u leh adigoo hubaal ay kaa tahay inaad qirtid in wax adoon in xaq addoon loo noqdo xaq ule aysan jirin ila allahu alla mahayne qaabka addoon loogu noqonayo rabulcaalamiinne yaa looga daysanaa wa anna muxamadan a muxamedin rasuulullaahi fariin wadihii alla inuu yahay fariintiisu inay tahay islaamkaas kitaabkaiyo sunnada kumid labadaas waa hal tiir waay salaada inaad ogtid waay wa tuqiima asalaa salaada inaad ogtid waay waa islaamkay ka mid taha dala soco wa tuuti zakaah sakadana dhiibtid waay waa tasuuma ramadaana ramadaanka inaad sunti waay u fiirsaate wa taxuja albeyta beytka ilaah inaad aadid waaye haddiiba aad karto in istadacta ilayhi sabiila u fiirsa shahaadooyinka uga horeeya waa ruuxu wuxuu islaamka kusoo gela waaye ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan rasuululah ayuu islaamka kusoo gela hadduu sidaa yidhaa muslim waaye haddii ay ka dhab tahayne oo afkasa uga yidhi uurka uuga rumaysan yahay adimaduna arrintaas ay ku soconayaan waa muslim dhaba waay ulaa'ika hum lmu'minuuna xaqa haddii ou diido gebi ahaanba owra anugu allah iyo ma doonayo waxaas caburisna ma doonaye xukunka shacabka iskaleoo shacabka ilaah noo ah shacabkuna isuguma imaan karaan meel waa in golo loo dhisay wakiilla soo samaystaan sharci dintaas aanu ku raacsannahay waxay haddaba noo qariraan ayaa noo qariran gaal gogo-ay waay kaas ulaaika hum alkaafiruuna xaqan gaala gogo-da ala diido gogo-ay waay marka ulaaika hum alkaafiruuna xaqan iyo ulaaika hum xaqan waa laba iska soo horjeeda yaa u dhexeeya munaafiqa afkii waa ka leeyahay ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu anna muxamadan rasuulullah laakiin wuxuu leeyahay anigu waxaan ku qanacsaday dimuqraadiyada anigu waxaan aaminsana dimuqraadiyada war dimuqraadiya diin islaam isla soco maayaan diinta islaamku waxay qabtaa in alxukmu ila lilaah talada alla mahayno cid kale iskama leh amara an laa tacbuduu ila iyaah alla waxau faray inaad asiga mahayno cid kale aadan caabudina dalika diin lqayim diinta toosantaas waxaa kale diin qalloocan waay walaakina akthara annaasi laa yaclamuun marka isla soco maayna leeyahay oo dimuqraadiya waxay qabtaa in alxukmu ila shacbi shacabkaa xukunka iska leh shacabkuna waa inuu wakiila soo doorto shacabkaa ilaah laga dhiga u fiirsayaa shacabku waa addooman ilaahay ma dadka iyagu abuureen sida abuurista alla ula kaliya arrintana alla la kaliya alaa lahu alkhalqu waalamru tabaaraka allahu rabualcaalamiin wama maceray abuureen wama dhulay abuureen wama roobay cirka ka keenaan waxa haddaba aad leedihiin shacabka oo golaha sharcidiinta aad ka soo khulaasayseen ood ka soo dharaandhiriseen maceray abuureen madhulay abuureen ma roobay keenaan ma dad adduunya waxaan dhulka soo dhaliyaan ma baday noo fudeeyeen ma webiyey noo fudeeyeen waa maya intaasoo dhan ma habeenay haddaba sakhireen noo layliyeen ma maalin ma qorax bisha kulli ma annagayna abuureen may ayagaaba haddii wax yaroo hergaba uu ku dhaco ay feebaradhila qabato ama naqaska alla ka xirto ayagaasaa dhahaya coronavirus coronavirus hala kala booda waxa yidhi adyaabe ma jirto waxa haddaba maaragtay addoon ilaahay waaye weligii insaanku ilaahnimo gaari maayo rabbinimo gaari maayo addoonnimo alla ou addoon u noqdo markau helo ayuu haddaba yahay mid madax bannaan waxaan allahayn markuu caabudayn gumaysiu ku jiraa iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin waxaad arkaysaa salaada markaad faral dukaysa iyo markaad sunna dukaysa waxaad leedahay adow allow adiga uunan addooman kuu naqanayna adiga uunan kaa kaalma weydiihayna ihdina siraada almustaqiim siraadka toos allow nugu hanuuji siraada aladiina ancamta calayhim allow nugu hagoog nugu toosi macnaha waa maxay siraadka mustaqiimka waa in ilaahay cibaadada loo barax tiro waatayaada wamtaazu alyowma ayuha almujrimuun mujrimiinu maanta soocma gooni u baxa alam axad ilaykum yaa bani aadam miyaana hore dardaara idinkugu siin ilmo aadamow inaad wax garatiinayaad cadowgiina aadan dhig u dhigina wuxuu idinku shushubayo ama idinkuwasawaasiyayo hoos idinkuu sheegayo anlaa tacbuduu shaydaana soo dardaaran hor idinkuma sin innahu lakum caduwun mubiin wa an icbuduunii anigay caabudasoo idin marna shaydaana caabudina waa laa ilaha illahu macnaheedi iyaaka nastacin ihdina haadaa siraadu mustaqiima kaasaa jid toosana waa suuratu yaasiin aayadda ku jirta dadku marka inay fahmaan waa lagama maarmaan waxa islaamka ay ku soo galaan waa kaa marka kuwii dhinac u dhacay ulaa'ikum alkaafiruuna xaqan waa aragnay ulaa'ikum almu'minuuna xaqan waa aragnay kuwa kale munaafiqiin ayaa dhexdhexaadka gaaladu hadda waa kuwa dhahaya gaalabahe lama yidhaha inta badan muta hayr muslimiin iyo dadka dadka aan muslimka inay ku leeyihin war haddii gaalka allah gaal yidhiye haddaadan gaal dhihi karin ma iska dhici kartaa lagama yaaba inaad iska dhiciso gaalba dhihi ma karti alladiidba dhihi ma karti oo kaafir ku magacaabi ma karti ee wadamada horu maray iyo waxaasaad rabtaa inaad tidha alla maxaan haddaba dhibannahay ilaahay subxaanahu wa tacaala hana hanuuniyo ilaahayna xaqa hanugu sugo marka waxaa u dhexeeya labada dhinac waxaa u dhexeeya munaafiqa islaamnimadiisu aysan afka dhaafsanayn aladiina qaaluu aamanaa biafwaahihim waa kuwa afafkooda ka yidhi waa rumaynay walam tu'min quluubuhum quluubtoodana maysan rumaynin uri alle fi suurati almaa'ida aayadda ku jirta kuwaasna marka waxaa leeya mudabdabiina bayna daalika labadaa arrinoo lasoo sheegay u dhexeeyaan laa ilaa haaulaa'i walaa ilaa haaulaa saddex suuradoo qur-aan ku jirtaa ku magacaban marka ulaaika hum almu'minuuna xaqa waa suuratu almu'minuun almu'minuuna xaqanay ka warramaysaa qad aflaxa almu'minuun suuratu alkaafiruune ulaaika hum alkaafiruuna xaqanay ka warramaysaa qul yaa ayuha alkaafiruun suuratu alkaafiruuna layidhaha mudabdabiinana waa maxay waa munaafiqiintii suuratu almunaafiquun idaa jaa'aka almunaafiquuna qaaluu nashhadu inaka larasuulu llah taasna marka waa inaan ogaano salaadaa ku xigta shahaadateynka salaada qofka ka taga waa alla ruux ka furtay waay shirkiga iyo kufriga iyo ninka waxaa u dhexeeya tarku salaa ayuu yiri nabigu sal l slam xadiid macniisiya muslim fii saciu ku wariyay jaabir bnu cabdilaahi radia allahu canhu oo wariyey marka masalada lixaad waa masaladaas waana in aad ilan haddaad socdaasho ood meel ka socdaasho waxaa dhici karta baabuurka inuu kula gadoomo waxaa dhici karta in neeftu kugu xiranto geeridu waa suurtagal wax adduunyo aakhira u dhexeeyana mataqaanaa xadka u dhexeeya ambaseerada adduunya aakhira u dhexeysa waa geerida ruuxu hadduu dhinto ee qabri la geliyo waa adduun waa ka tegey man maata qaamat qiyaamatuh xadiidku sidaasuu ahay masalada lixaad marka waa taas mas'alada todobaad oo ahlu safarka loogu talagalay markay saxayda saa u qaataan oy diintii sidaa u fahmaan socdaalka markay socdaalayaan socdaal muslim ayay socdaalayaan waxaa xadiidka uu warihayo muslim fii saxiix uu ku wariyey cabdulaahi bni cumar radia allahu canhumana uu nabiga ka warihayo sala allahu aleyh wasalam wuxuu ihi nabigu wuxuuna bara sala allahu aleyh wasalam hadduu socdaalayo gaadiidkiisa markuu fuulo inuu yidhaahdo allahu akbar saddex jeer allahu akbar allahu akbar allahu akbar inuu yidhahdo saddex jeer kadibna uu ducadan ku ducaysto allahuma inaa nasaluka fii safarina hada albira socdaalkeena allah waxaan kugu weydiisanaynaa albira samihi wa min alcamali maa tarda shaqadana waxaad raalli ku noqoto inaad nagu aadiso oona wax kala samayn intaan safar ku jirno iyo wixii ka dambeeyaba ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده allow korkeena socdaalkeena ku fuuday fogaantiisna allow naga soo duub saasaa la yidhaha waatwi cannaa bucdah allaahuma anta saaxibu fi safari allow socdaalka midka kula saaxib adiga waay oo adiga ayaan haddaba kuu baahanaa mar walba waalkhaliifatu fi lahli ahalkiina adiga ayaa khaliifku ahoo adiga ayaa lagugu halaynayaa ayb wاlkhaliifaةu fi اlahli allahuma inii acuudu bika min waxfaaءi safari socdaalka shidadiisa iyo dhibkiisa ayaan allow kaa meengelayaa iyo waka'aabat اlmandari maaragtay fiirada xumaanteeda fiirada xumaanteedaneh iyo xanuunkeedaneh allow adaan kaa meengela allahuma inii acuudu bika min waxfaaءi safari waka'aabat اlmandar wasuuءi اlmunqalabi fi اlmaali wاlأhl iyo soo laabadka xumidiisoo maalki iyo ahalkiiba si aanan jeclayn aan ugu nimaadno sidaasuu ku ducaysan jira nabigu calayhi salaatu wasalaam dadka oo uu sagootihayane dadka uu ka tegayana waa sagooti jiray ayaguna way sagooti jireen duca idan ay leedaha ruuxa u baahan faahfaahintaas xisnu muslimka ayuu qaadanaa ruuxii qur-aanka wax ka yaqaano carabkiisa la beejagooyey aad buu u fahmayaa macnaha inuu fahmana waa laga maarmaan uu dhuuxo si adaba asigoo afka markuu ka hadlaayo ou u noqdo isigoo dhuuxaya ee ku dhaqmaya iyadana idoo af soomaaliya la duuba suuqa qaytaallaah qofkii raba ha iibsado mas'alada oo haddaba sideedaad waxa waaye qabriga laisku su-aalah qabriga marka la su-aalo socdaalkaagu ilaan waxaa ka mid heeday oo ducada hadda qaybta qur-aanka maanan akhrine in allahu akbar yira saddex jeer ou dhihi jira subxaana aladii sakhara lanaa hada wamaa kunaa lahu muqriniin wa inaa ilaa rabbina lamunqalibuun kidi ou dhihi jira allahuma inaa nasaluka fii safarina hada albira marka macnaheedu waa maxay allaa ceebla alladii allahaasoo sakhara lanaa haada gaadiidkaa noo fudaydiyo noo sahlay oo noo layliyey subxaana aladii sakhara lanaa hada wamaa kunaa lahu muqriniin ma aanan awoodin inaan anuku laylisano wa inaa ilaa rabbina lamunqalibuun subxaana aladii sakhara lanaa hada subxaana aladii sakhara lanaa hada wamaa kunaa lahu muqriniin wa inaa ilaa rabbina rabbigeena aan hadaba munqalibuuna ku u laabahayana oo socdaalkan aad ka socdaalayso meel dhulka kamida meel kalead u socdaalayso waxaad ku xusuusanaysaa in wakhtigay noqotaba aad adduunka iyo ka socdaasho aakhira aad aadaysa rabbigaa hor istaagayso yowma yaquumu naasu lirabbi alcaalamiin taasna waa taa masalada marka sideedaad waxa waaye qabriga su-aala laisku su-aala waxa ugu horeeya waa maxay waxa ugu horeeya waxa waaye man rabbuka waman nabiyuka wama diinuka rabbigaagu yaa waaye adduun waxaad u joogtay bal inaad iska baashaali jirtay iyo inaad nolol dhaba ku nooleed oo tabaabushaysanaysa qabri iyo wixii ka dambe u tabaabushayaysa imtixaana laga qaada imtixaankaas u firsaad rabbigaagu yaa waaye lagaga bilaabaha nabigaagu yaa waaye diintaadu yaa waaye inaad marka barata waa laga maarmaan rabbigaagu yaa waaye haddii lagu yidhaah inaad barata ma doonaysaa waa allaha subxaanahu wa tacaala wax walba abuuray allahu aladii khalaqa asamaawaati wاlard anzla min aلsamaaءi maءa faahraja bihi min aلhamaraat alla waa alihii cirarkii abuurulka abuuray cirkana ka soo dejiya biyo oo faahraja bihi min ahamaraati risqa lakum wuxuu idin arsaaqa ay ku bixiyey sakhara lakum lfulka litajriya fi lbaxri biamrihi doomahane idin layliyey sakhara lakum lanhaara webiyada idin layliyey waa lix arrimood waay sakhara lakum alleyla wاnnahaar habeenka maalinta idin layliyey daa'ibayn sakhara lakum ashamsa wاlqamara daa'ibayn qoraxda bishana idin layliyey ayagoo joogtaa wasakhara lakum alleyla wاnnahaar habeenka maalintana idin layliyey markaad sidaa tidha adiladii waxaad haysataa indhaha lagu dhifaayo alaayaat alkowniya ama aladilat alkowniya qur-aankiina waa midka kugu dugo ku yiri jallee xalkaas allahu aladii khalaqa asamaawaat suurat ibraahim hadda ku jirta waay intaas markaad tidha ashhadu an laa ilaaha ila allah saad afka uga dhahayso adoo adila haysata quurkan aad uga rumaysan tahay taasaad marka waxaad biri leedahay allah waayo rabbigay waa allah ma garat nabigaagu yaa waay hadii lagu dhaxaad leedahay nabiga sala allahu calayhi wasalam waxaa inuu rasuul alla yahay u daliila inaad keentaa laga rabaa waxa u daliil qur-aanka allah wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala qul lain ijtamacat alinsu waaljinnu jinni insi hadday isu yimaadeen calaa an yaatuu bimidli hada alqur'aan qur-aankanoo kale inay la yimaadeen hadday isugu yimaadaan laa yaatuuna bimidli asoo kale maarata la imaan maayeen walow kaana bacduhum libacdin dahiira si kasta isu caawiyaan nimanka ku dhahaya maanta dastuurka soomaaliyeed iyo qur-aanku isma diidana waa ducaatun calaa abwaabi jahannam jahanamo kuwa ugu yeeraayo dadka qofka ka ajiibana way ku tuuraayaan iska ilaali ma wax alla dejiye iyo wax shaydaan wasaawistiisa shaqo isku leh subxaana allah subxaana allah hadda waxaa ku jira niman culamo la sheeganaya laakiin allaasuu hanuunshaan leenahay ayaga iyo wixii kaletaba allaasuu hanuunsho gaalka ilan waa loogu ducay karaa hanuun waa loogu ducay karaa su-aalahaasa marka qabriga lagu weydiiya ruuxu marka adduunka intuu joogay sida soo socota yeelay ayaa badbaaday waa nabigu sala allahu alay wasalam wuxuu yihi xadiidka saxiix abu saciid radia allahu canhu ka wariyay nabiga sala allahu alay wasalam ina saxiixa bukhaariyay soo saareen man radiya billaahi rabban wa bilislaami diinan wbimuxamadin sala allahu alayh wasalam nabiya wajabat lahu ljanna qofkii allah rabbinimo uga raadli ahaada islaamkana diinahaan uga raadli ahaada nabi muxamedna calayhi salaatu wasalaam nabinimo uga raadli ahaada wajabat lahu ljanna janno ayaa u waajibtay ruuxa adduunka intuu joogo arrintaas raalli ku noqdoon meel kale u iltaagin bari ilaahay subxaanah wa tacaala waa waafajiha yuthabitu allahu aladiina aamanuu bilqowli thaabiti fi lxayaati addunya wa fi alaakhira kuwa alla rumeeya alla wuxuu haddaba ku sugaya qowlka sugan adduunyo iyo aakhiraba kii marka saddexdaas xaqiijiya waa kaas maanta ma xaqiiji karnaa adduunka inaan saddexda xaqiijinan u nool lahay ee aan wax walboon haysano u isticmaalno saan saddexda u xaqiiji lahay ilaa waa waxaan u noolnahay waay maa inaad iska noolaato un kaliya sidaas ayaa la rabaa inaad u noolaato siay ku suuroobeen dagaalka jira waa ad aragta waxaa lagaala dagaashanya inaad allah rabbinimo ka raadli ahaato argaxiso waa lagu leeyahy mar waxaa lagu leeyahy waa lagu dilaa ammaankaaguma sugna mar waxaa lagu leeyahay haddaad hawshaas ka dabacdo waxaa lacagaa lagu siiyaa jagaa lagu siiyaa maal iyo madaxnimaad hele marka atarkiib waatarhiib ayaa ka socota inaad marka fahamta waa laga marmaan ood sabarto ku sabarto allah subxaanah wa tacala inaad rabbinimo uga raadlina wato diinta islaamka markaad rabbinimo raad waxaan kitaaba sunnahan yeeli maayo iyo qaabkay u fahmeen nabi moxamed alayhi salaatu salaam iyo asxaabtiisa ridwaanu alayhim qaab kale anugu ogola maayo haddad argaxiso waa qabtaa markaasaa ammaankaagu halisoo ku jira halagu leehay war iga tag ammaan haliskuma jiree qofkii alla ka furta ammaankiisu halisku jiraa anugu haddaan allah rabbinimo uga raadi noqdon islaamkii diinaan uga raadli noqday oo nabi moxamed alayhi salaatu salaam nabinimo uga raadli noqday alla waxa waaye ballanqaadkiisii aan haysta allah igu sugee ordoo iga taga dee waa lagu dila taas waxa waaye maaragtay lagu dulqaadama karo adduunka dhan ma doonayo arrintaas war adduunka wuxuu doonaa ma rabee rabbulcaalamiin wuxuu doonaa rabaa idaaya dadna waa ku adkaysteen asay ilaahay subxaanahu wa tacaala la kulman iyadoo raadli ka yahay saxaabadii kasoo bilow radia allahu canhu gabdhihii ugu horeeyay somaya somaya gabarta la waxay ahayd awalu shahiidatin fi lislaam ayb inaad marka fahamta waa laga maarmaan gabdhuhu kuwa halgamay u horeeyeen waa hadaba maaragtay ayagoon weliba hub iyo haysan ay mararka qaarkood halgami jireen marna hub ay haysan jireen sidii nabigeena sala l slm eedadiis oo safiya gaalay haddaba yahuudiya caloosha ayna ka dhigtay markii dagaalkii khaswat alaxzaab inay adaan filah ayb marka saddexdaas haddaad ku adkaysato berri su-aasha iyo maaragtay caynkaas ee qabriga waa ku baxsanaysaa ilaahayna markaas wuxuu ku siiyaa nicmo aan weligeed dhammaanayn janna alla ku siiya jannada mataqaana waxaa ku jira wlakum fiiha maa tashtahi anfusukum walakum fiiha maa tadacuun adduunka dadku waxay ku dhiban yihiin si afaray jecel yihiin afarna waa necab yihiin afartay jecel yihiin ma garanaysaa afartay jecel yihiin waa nolol aan geeri lahayn waa nololay jecel yihiin waxay jecel yihiin dhallinyaranimo waxay jecel yihiin caafimaad waxay jecel yihiin kobaca dhaqaalaha iyo aaranka waxay necab yihiin geerida way necab yihiin gabowga way necab yihiin jirada way necab yihiin waxay necab yihiin dhaqaalaha hoosu dhaca iyo abaartaba waa necab yihiin afartaasaad u gabdhabaadaysaa janno haddaad gasho munaadiya naadiya mid dhawaaqayo markaasu wuxuu baafiha uu leeyahay ina lakum an taxyuu fiiha falaa tamuutuu abada waxaad jannada ku leedahay inaad noolaataanoo weligiin adan dhimanina wa an tasixuu inaad caafimaadaanoo falaa tasqamuu abadan weligiin adan bukanina wa an tashibuu inaad dhalin yaraataanoo falaa tahramuu abadan weligiin adan gaboobina wa an tancamuu inaad barwaaqaysataanoo falaa tabasu abadan weligiin abaar iyo dhaqaalaha hoosu dhaca iyo balaayaa jirta weligiin arki maysid laakiin adduunka saddexdii afartay nacbaayen waa ka badbaadan afartay jeclaan waa helan waa janno kaliya meel kale ma jirto ha ku daalin adduunkaanan yahaado xoogaa lagugu dhadhajiyo xoogaa dhil lagu maaratay habeeyo oo lagu saaro baatalamerigaga xoogaa la naashnaashjobane saas ku naqamaysa waa tegeele qabriyaadku qurmi adduunkana waxaad ka qaadaysaa go-adaad ka qaadaysaa inaan fahanno waaye dadku allay u wada baahan yihiin yaa ayuha annaasu antum alfuqaraa'u ila allah wallah huwa alkhaniyu alxamiid odogii soomaaliyeed muxuu idhi geel oona isu keenay uli isuma keento dadku inay alla u baahan yihiin absaladaas inay fahmaan ayaa haddaba isu keenayso xisbullah ay ku dhaqayan markaas kuwa moodaa inaysa alla u baahnaynoo kalaa ina alinsaana laa yatqa an ra'ahu istaqna alla ka waramayne kuwaasuna ayaguna waxaa waaye ibliisa isku dusay xisbu shaydaan ay noqonayaan hadhowna fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciir alaa ina xisba shaydaan hum alkhaasiruun alaa ina xisba allahi hum lmuflixuun su-aashaas marka waxaan u nool nohoon rabno inaan adduunka intaan noolna xaqiijino waay saddexdaas inaan xaqiijino si berri aan ugu guulaysanno ee alla subxaana wa tacaala saddexdaas dadkii ku dadaalay saas usuga kuwa kaleetane wayudilu allahu adaalimiin wayafcalu allahu maa yashaa ma jirto beesha caalamka arrintaas ogolaaci ka muujisay amnestia kasoo horjeeda hay-ada xuquuqda sheekadaas ma jirto waxa dhan alla wuxuu leeya liman ilmulku lyowm mulukiyadii iyo boqoradii beenbeenta ahaayeen muu dhammaatay mase uma dhammaan waa u dhammaatay yaa iskale boqortooyada maanta lilaahi alwaaxid alqahaar taasina marka waa inaan fahno dadku marka waxay u qaybsamayaan adduunka say ugu qaybsanaayeen saddex ulaaika humlkaafiruuna xaqan iyo ulaaika hummuuna xaqan iyo munaafiqiin soo sooma sheegin qabrigana marka su-aashaas markii la su-aalo ruuxa mu'minkaa ilaahayaa sugayo waa ka jawaabaya markaasaa yuhurid waa hubsana inaad hagaagsan tahay ayaa laleeyahay markaasu rawdatu min riyaadiljanna u dhex seexa magarat ka munaafiqa marka la weydiiyo laa adri samictu nnaasa yaquuluuna shay-an faqulti u leh ma ogi anugu igama dhaaraxsanan laakiin wax waa bawsaday laa darayta walaa tarayta ha akhrinno ha ogaanaleeyaha buri la dhaca maqaamic iyo garuuma malaa'igu la dhacaysa ayaa u joogsada qayladiisa jini iyo insi intan way maqlayaan intaan ahayn way maqlayaan hadday maqli lahaan jini insina way suuxil ama way dhima lahay kaafirkuna wuxuu leeyahay haa haa ha owba leeyahay gaalka maanta waa horumara aan leenahay maxaa horumara berisaasu ubalwaah ilan lafii khusrino ku jira iimaan camal saalixa ma haysto waa hoogay dadku marka qabrigaas ay ugu qaybsamaan adduunyadasaas ugu qaybsan yihiin ruux walba meeshuu dhagaxa dhiga lahay intuu jaaniska haystaa ka fikiro naciimu ljannati wa cadaabu naarina saasaan uga hadalnay oo masalada masalada sagaalaad waa taa waxaa haddaba maaragtay aan ku soo gebagabaynaynaa oon ku soo ganaanudaynaa diintan islaamka marka aad ilaahay kugu aadiyo waxay kaaga baahan tahay inaad barato xudayfa radia allaahu canhu saxaabigii ahaay wuxuu weri jiray uu nabiga ka weri jiray sala allahu alay wasalam axaadiista beelada tilmaamaysa sharta oo si gaar uga weri jiray maxaal wuxuu weri haddii dhib ugu dhaco dhib ma lehee beeladan kasaan uga digtoonaado axaadiisteeda weydiiya si gaar u weriya nabiga sala allahu aleyh wasalam markuu weydiiyey fitanka iyo markuu u sheegay makhrajku muxuu weri waxaa su-aalaya ninka la yidhaahdo xudayfa radia allahu canhu makhrajku muxuu yahay fitantaa looga bixi karo markaasuu nabigu wuxuu ihi sala allahu aley wasalam tacalam kitaab allahi wattabic maa fiih kitaabkii alla baree ku soco waxa ku dhex jira sunnaduna kama hirta mar haddii kitaabka la sheego marka ruuxa muslimka kitaabka alle inuu bartay iyo sunnada nabiga calayhi salatu slam farday ku taha sunna ma aha talabuulcilmi fariidatun calaa kulli muslim ruuxu marka inuu fahmo waa lagama maarmaan arrintaas cilmiga la raadiy waa cilmiga kitaabka iyo sunnada ee cilmiga yunesko hogaamihaysaoo ah ma aha inuu adduunyada daahirkeeda kaliya yaqaano yaclamuuna daahira min alxayaati addunya waxam an lakhratum haafiluun cilmiga adduunyada daahirkeeda garaha akhrinaan shaqo ku lahayn waa midka yunesko ee hogaamihaysa yunesko waa hay-adda qaramada midoobay waa gaala midowdee kuwa u qaabishan waay ugu magacaaban waxbarashada wixii la xiriira waa kuwaan ilmaheena gelihayno ilmihii aan hadaba gelinay macnaheedu waa islaamka bax waay taas ilmihii alla yidhi quu anfusakum ahliikum naaran nafafkiina ahladiina kaala ilaaliya naaran waquuduha naasu walxijaar aan yuneska u dhibin absarkaasaan wax noo bara waxay barayaan waxay yihiinay ka dhigayaan wax kale mayaa jira inaad marka fahanto in cilmigaa lagaa rabo oo cilmigaa in lagaa rabo maxay kuu tari waxay kuu taraysaa miisaankaad wax ku miisaani lahayd ilan adiga iyo muslimkale iskhilaafaysiin gaalna ewlaad ba iskhilaafsanadeen maxaa marka marjic ah maxaa miisaana kow inta soo socota dhegeyso muslimka waxaa marjic u ah talada alla oo ah meesha u tala doonay waa allah wuxuu xukumo waay alla wuxuu hi wama khtalaftum fiihi min shayin fa xukmuhu ila allah waxaad iskumaan dhaafteen oo wuxuu doona ha ahaadee fa xukmuhu taladiisu ilallahi alla xaggiisa ay ahaatay alle xaggiisa ay ahaatay cid kalena lama wadaaji kartid xukunka alle walaa yushriku fii xukmihi axada xukunka alle maya xal cibaada alle in ilxukmu ila lilahi amara anlaa tacbuduu ilaa iyaah sida walaa yushrik bicibaadati rabbii axadan ayadoo kale xukunkana cid lama wadaaji kartid ruuxii waxaan wix alla soo dejiya waxaan hayna wax ku xukumaa yidhaahni alla waa ka furtay waa kaafir waa daalim waa faasiq suurat lmaida sida ku caad nimankii ibnu cabaas radia allahu canhum hadalkiisii maagay inay niman iyagu ka baxa diinta islaamka inay u qiil raadiyaan isku dayayne waxa baabiye aayadahan in alxukmu ila lilaahi amara an laa tacbuduu ilaa iyaah dalika diin اlqayim iyo walaa yushriku fii xukmihi axada qara sabciyaa jirto walaa tushrik fii xukmihi axadana sidii walaa yushrik bicibaadati rabbihi axadana idan marka kitaabka iyo sunnada waay allah wuxuu ku xiray weliba iimaanka aayad kale ku jirta fii suurati taas wama اkhtalaftum fiihi min shayin faxukmuhu ila اllahi waxay ku jirtay suuratu shuura suuratu annisaa aayadda ku jirta alla wuxuu yihi fain tanaasactum fii shayin shay haddaad iskumaan dhaaftaan faruduuhu ila اllahi warasuuli ilahi iyo rasuulkiisa u celiya oo kitaabka iyo sunnada u celiya waay macnaha kitaabka alloo celiya nabigana sala allahu alay wasalam markuu joogana asaa loo celiya markuu dhintana sunnadiisa loo celiya in kuntum tuuminuuna billahi walyowmi alaakhir haddaatiina alla rumaysantihiin maalinta mana rumaysantihiin markuu halkaasuu ku dhanya iimaankaa ku xiran qofkii meel kale u tala doonta oo anba xeer degsada ama haddaba maaragtay dastuuran degsa ayidhaa murtad waaye ina aladiina irtaduu calaa adbaarihim min bacdi ma tabayana lahum alxaq min bacdi ma tabayana lahum alhuda lahum alhuda sawala lahum amliya lahum aayaddaas akhri maxaa yeelay gahli adigu weligiin isku bedelmi kartiin gaal waxaa u raacaa baadilka u raaca aduguna muslim haddaa tahay xaqaad raaci dalika biana aladiina kafaruu itabacuu albaatila wa ana aladiina aamanuu itabacuu alxaqa min rabbihim suuratu moxamed bilowgeeda waay ayib inaladiina irtaduuna meel dhexay ku jirtaa markuu sii wado alla wuxuu ori geerida marka malaa'igta tumaysa ori markuu geeriyo tago adduunka bici tago dalika biannahum ittabacuu ma askhata allah wixii alla carageliyey raaceen waa karihuu ridwaanahu alla raadayaashidiina way naceen alla muxuu nooga raadihaaday islaamku inaan diin ka dhigano waradiitu lakum alislaama diina marka waa ka nabiguna wuxuu yihi sala allahu aleyh wasalam inii qad taragtu fiikum shay-ayn dhexdiina waxaan uga tegay laba shay lan tadiluu bacdahuma labadaa dabadood aadan habaabayna kitaab allahi wa sunnatii kitaabkii alla ee sunnadayda waaye walan yatafaraqa xataa yarida calaya alxawd aw kama qaala calayhi salaatu wasalaam xadiidkaas alxaakimaa soo saaray waxaana nabiga ka wariyey sala allahu alay wasalam abu hureyra radia allahu canhu waana xadiid saxiixa sida sheekh albani iyo sheekh arnaud raximahum allahu tacaala labaduba ay leeyihiin waxaa kaloo oo ku jira aladila asliya waa kitaabka iyo sunada aladila alfarciyana waa mar kitaab iyo sunna aad wax ka fahmi weyso ijmaaca iyo ijmaaca oo qadciga iyo mid sukuutiyana waa jiraa iyo qiyaaska saxiixa inaad hadaba raadisa waay laakiin adoo kitaab iyo sunna ka helaysid xaggaa u bayri maysidoo falam tajiduu maa-an fatayamamu soomayn markaadan biyo helina booraysi u bayra halkana markaad kitaab iyo sunna aad weysaanoo macnaha wax walba waa ku jiraan laakiin adiga fahmigaaga markii la eego aad haddaba ka fahmi weysa ijmaac iyo haddana baadigoob sidoo kale kitaabka iyo sunnada masaladaas waa masalada koobaad waaye miisaanka markii loo fiisho kuwa hore baraarujinta waa ka baxnayaa waa ka baxnay oo waxay ahaayeen masalada koobaad ta labaad ta haddaba saddexaad afaraad adugu dhowr masalay ahaayeenoo ay u dambayso waxa haddaba naciimu ljannati wa cadaabu naar anuun soo sheegnay hadda tiradoodii inaan dib ugu noqdo ma doonaye marka waxaa kaloo su-aasha kale ay tahay kitaabka iyo sunnadii inay marjic kuu noqdaanoo meel kale haddaad u tala doonato aad haddaba alla ka furatay waa la gartay kitaabka iyo sunnada qaabka loo fahmayo loo fuliya ayaa laysku hadlay karaa ilan noloshu hal mar waaye mar haddaad dhimato mar kale lagu noolayma adduunka lagugu soo noolayma aakhiro unaad haddaba ku dambaynaysaa qaabka markaad qaab fahanka ay u fahmeen ay u fuliyeen yaa layskuubaa waxaa layskuubaa nabi moxamed calayhi salatu wasalaam iyo asxaabtiisa ridwaan ullahi caleyh maxaa u daliila waman yushaaqiqi rasuula min bacdi maa tabayana lahu alhuda rasuulka dhankau mara mahna qofkii ka dhan noqdo dhanka kala mara hanuun markuu cadaada kadib oo cudurdaar ma leh qariiba cahdin bilislaami had goorra weydna sooma islaamin kumana noolaanin meel culammada ka fog oo nashaa bibaadiyati baciidan cani culamaa'i maaha kuwaasaa culammadu u badan yihiin in cudurdaarka dhabta uya labadaas wayatabicu hayra sabiili lmuminiina muminiinta dhabahoodii waxaan hayna raaca nuwalihi maa tawalaa wanuslihi jahanama wasaacad masiira waxau gacal ka dhigtaan gacal uga dhigaynaa jahanamana waa gelihaynaa meel lagu sii jeeday xunna waay aayaddaas marka mafhuumkeedu macnaheedu waxa waay qofkii alla rasuulkiisa raaca raacana saxaabada ridwaanullah calayhim jannow gela waaye macnaha ee jahanamo geli maayo sida aayaad kale ee xadiid kale ay tusiayaan aayaddaas waman shaaqi rasuula suuratu nisaa ay ku jirtaa xadiidkuna waxa waaye inahu man yacish minkum xadiidkii maarata abi daawuud iyo weriyan tirmidi oo arbaciinkana ku yeelay ruuxii noolaada weri nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu arki doonaa iskhilaaf fara badan iskhilaafkaas maxaa lagu daaweeyaa facalaykum bisunatii wa sunati alkhulafaa'i raashidiin almahdiyiin caduu calayha binawaati ku dhega sunnadayda iyo sunnada khulafaa raashidiin waa abuubakar waa cumar waa cuhmaan waa cali radia allaahu canhu qaabkay u fahmeenay u fuliyeen nabi maxamed alayhi salaatu salaam iyo khulafaau raashidiin ayaa biya kama dhibcaanahee ku dheg waxyaalaha kaloo dhegah lagaga afuufayana dhegah ka furayso haddaad doonayso inaad qabriga iyo wixii ka dambeeya badbaado waay haddaad adduunyada iska fashuuqsayse caloosha iyo wixii ka hoosey aad ka fikirayso caloosha waa la fahma laakiin wixii ka hoosey anugu cadayma kara idinku caqligiina ku fahma haddaad ka fikirayso berriyaa la iska fashuuqee aday ku jirta yaa laytana nuraddu walaa nukadiba biaayaati rabbina wanakuuna minalminayo berri ku calacalaa qofka waxaa marka masalada saddexaad ay tahay ahlu sunna waljamaaca ayaa layidhaha ahlu sunna waljamaaca dad badan arkayso maanta la baxaya haddana gaalada i taageersan oo in badanoo kamid ay taageersan yihiin ama suufiya ha sheegtaan ama salafiya ha sheegtaan ilan suufiya qaarkeedna barnaamijkaas waa galeen salafiya qaarkeedna waa galeen iska fiiri marka yaa ah ahlu sunna waljamaaca ahlu u kaadiya asunna horta maxay tahay sunnada tacriifkeeda iyo erabixinteeda dhabta istilaaxa mba sharciga luqadeed ku mashquuli mayne waxaa waaye sunnatu nabiyi sala allahu aley wasalam waalkhulafaa'i raashidiin waay calaykum bisunatii wa sunnati alkhulafaa'i raashidiin xadiidka alcurbad ibnu saariyo hadda aan tilmaamaynay ayaa tusaale yahay ayib jamaacaduna ayaa waay jamaacada inta adduunyada ka dhammaato jamaacooyinka dhan lagu miisaanayo waa ti oo saxda waa nabiga sala allahu aley wasalam iyo asxaabtiisa ridwaanullah calayhim waxaana u daliila xadiidka oo wariyey tirmidi fii sunanihi oo nabigu sala allahu aley wasalam markuu ka hadlay yahuud inta kooxay u qaybsameen nasaara inta noocay u qaybsameen ayuu haddaba wuxuu ku yidhi wasataftariqu hadihi اlummatu ila alaaثin wasabciina mil ummaddan waxay qoobsami doontaa waa ummadda nabi moxamed alayhi salaatu wasalaam ummatlijaaba loo badan yahay intaan anugu ogahay waxay u qaybsami doontaa toddobaatan iyo saddex kulluhaa fi naar ilaa waaxida kulluhaa gebigeedba toddobaatan iyo saddex fi naar ilaa waaxida maahan waaxidadiyaa la weydiiyey nabiga sala allahu aleyh wasalam markaasa waxau weri maa ana calayhi waasxaabii aniga asxaabteydu waxaan maanta ku dul sugannaha waay marka cidda raacda halkaas ayaa naqanaysa marka sunna waa fahantay jamaacana waa fahantay ahlu yaa ah wixii sunnada nabiga sal ll slam iyo khulafaau raashidiin iyo jamaacatu nabiyi sal slam wasaxaaba aan midig iyo bidix uga leexanin ayaa layidhaha ahlu sunna waljamaaca ilaa adduunyadu ka dhammaatana taasaa miisaana wixii leexda laakiin islaam ka baxen waxaa layidhaha ahlu ahwaa'i walbidac wixii ka baxa islaamkana murtadiina layidhaha waxaa kuu soo haray oo masalada afraad masalada afraad tii hore waxay haday marjicay ahayd tii labaadna waxay ahayd si dadka fahmigooda lagu kalsoon yahay tii saddexaadna ahlu sunna waljamaaca masalada afraad waxa waaye ahlu dariiqa yaa ah dariiqada saxiixada ilaan soomaaliya waxaa ka jira meelo kalena ka jira oo hadda aad maqlayseen markii laga sheekeey gaaladu ay ka sheekeeyahayeen nimankii oo taalibaan mujaahidiintii waxay yidhaahdeen madhabkoodu waa xanafi dariiqadooduna waa diyubandiya waa dariiqo ka jirta asia dhulkaas bakistan iyo ka jirto jihaadku uu haddaba u yahay mid aan meelna laga mari karin jihaad fii sabiili illaah oo qitaalka iyo wixii la xidhiidha ah dariiqada marka saxda dariiqooyinka dhan lagu miisaana waati waa dariiqatu nabiyi sala allahu aley wasalam alkhulafaa raashidiin oo ahayd facalaykum bisunati wa sunati alkhulafaa'i raashidiin muxadisiinta ragga oo axaadiista sharaxa waxay ku fasirayaan sida sufyaan oo kale sufyaan thawr iyo raggaas sunnadu bimacna dariiqa waaye ayib masalada shanaadon kusoo gebagebayhayo tambiihaadkayga waxa waaye aqwaalu culamaa dowrkeedu muxuu yahay culammada aqwaasheeda saxaabaa laga soo bilaabaa aqwaasha culammadu dowrkeedu waxaa waaye in haddaba maaragtay yuxtaju laha idaa daliil loo raadiya walaa yuxtaju biha iyadu gar ma noqoto laakiin inay daliil hesho inay haddaba laga maarmaan u tahay maxaa marka dowrkeedu yahay waxaa waaye dowrkeedu yustacaanu biha wa yusta'nasu biha waa la kaalmaysaha waa la weheshaha ayb maxaa arintaa u daliila waxaa u daliila aharka uu wariyey muslim fii saxiixihi bukhaarina uu wariyey isaguna raxmatullahi calayhima oo ibnu cabaas radia allahu canhuma wuxuu uri inama ariba fi nasiixa xadiidku wuxuu wariyey macnahuuse sidaa yahay dulsaar wuxuu galaa daynta horwaa markaad daynta siiso ee waqti u qabato waqtiga uu kuu keeni diido aad tiraa waqtigan kuugu daraha aduguna lacagta igu dar wax waa dulsaarka marka taasaa riba ah xadiidka marka waxaa laga fahmo uu tusaaleeyey ribal fadli nooc layidhaah oo jira oo adiladiisu sugan tahay inuu meesha ka bixinayo abu saciid alkhudri radia allahu canhu wuxuu yidhi ibnu cabaas ow warkanaad sheegayso inama riba fi nasiixa ma nebi moxamed calayhi salatu slamaad ka maqashay mase kitaabka allaad ka heshay u fiirso meesha laga raba waxaa waaye ibnu cabaas radia allahu canhuma xabrul umma ah haddii warkiisii daliil loo raadaya cod kale maxaad u malayhi waxaa marka saxaaba agtooda radwaanullah calayhim ka ahaaday geedka go-an ruuxii war sheega waxaa leeyahay ma nabigaad ka maqasha mase kitaabkaad ku aragtay magarat daliilkaasaa laga rabaa ee saxaabadiina waayo radia allahu canhum waxaad u malaysaa dad kale marka wuxuu yidhi nabigana kama maqlin sala allahu aley wasalam qur-aankana kama heline usaamatu bnu zaydin ayaa ii waramay radia allahu canhu culamadu marka waxay xadiidkan inama riba fi nasiya waa mansuukh ee alburu bilburi xadiis ee riba alfadli tusaaleysa waa sugan tahay intaas marka waxaan uga baxayaa baraarujinta tambiihaad liahli safar dadka marka socdaalaya ama ha ku socdaano hawada cirka ama badda ama bariga inay sahaydaasna fahmaan guud ahaan kitaabka iyo sunnada ayaana ku xawilaa wixii faahfaahinah aniguwa baraarujintaas yar mooyaane ruuxu waa inuu waqtina u raadiyo inuu kitaabka alle sunnada nabiga calayhi salatu salaam barto maxaa yeele berri waxa lagu weydiiyayo waxaa waaye man rabbuka waman nabiyuka wama diinuka diinkaaguna wixii rabbigaa yidhi oo nabigaa yidhi waaye muqararku waa kitaab iyo sunno waaye inaad sidii nabi moxamed calayhi salatu salaam iyo asxaabtiisa ridwaanu calayhim ay u fahmeen ay u fuliyeen adoondoontaa laga rabaa waxaan kaloo adduunka aad maqlayso baraha bulshada adduun weyna oo sheeka waaye waa ciyaartooy waaye ruuxan aakhira ka fikirayn ee aqoontiisu mid aakhiro ku tirtirsiyaysa aysan ahayn aysan ahayn haddaba dowladnimadiisa iyo waxa la xiriir oo dhan tiiraddu aysan u saareen bacdalmowt isku ujeedda meehidiine dheghow dhigin haddii kaleeto dhibka ka yimaad berri adiga ayaa qaadaysid iyo dhibaatada ka timaada wamaa hadihi alxayaaةu اdunya ila lahw walacb waina daar alaakhirata lahi alxayawaan low kaanuu yaclamuun allahu rab اlcaalamiin waxaan ka baryaynaa socdaalkeenan adduunyaan ka socdaalayno oon aakhiruhu socdaalayno ilaahya ka dhigo mid aan ku ribicno ku guulaysano iimaan iyo camal saalixa tawaasiib اlxaqa tawaasiib الsabri mid aan haddaba anagoo wadana aan socdaal allah naga dhigo mid haddaba iimaan iyo camal saalix annagoon haysan aan socdaan ilaahay nagama dhigo sidaan lafii khusr u noqonin waa suuratulcasr dadka labadaas ugu qaybiya alle subxaanahu wa tacaala haddaba iska baraarujin dadka la raba inay wax uun ku qabsadaan waxuun ilaan way fadhiyaan baabuurkii ku jiraan mudda isla socdaan waxaa laga afar iyo labaatan sac inay isla joogaan darawalku marka inuu asuguna ugu maaragtay caawiyo ee adoo fadhida bani aadamka ilaahay wuxuu karameeyey ka mid tahay walaqad karamna bani aadama xamalnaahum fi lbari waalbaxri baniaadam asiga ilaahay subxaana wa tacaala saasuu bad iyo bannaan iyo badba uu karameeyey oo wax iyagoo iska fadhiya meeshay u socdeen gaaraya adduunkan waxaa ka jira bani aadamka waa ka baabuurkiigaar hal ninaa ah shaqeeya inta kale waa iska nasanaysaa dayaaradu sida waaye ee ka kale oo maaragta doomuhu sida waaye waa deeq alleh adduun weyna iyaana ku mashquulin adduunweynuhu waa addooman edeb daranoo allahu rabbulcaalamiina taladiisii diiday ibliisoo cadowgood iyay raaceen oo alla yidhi yo u idin fidnaynaya bani aadama laa yaftinannakum ashaytaanu shaydaanyo u idin ilma aadanow kama akhraja abaweykum min aljanna sidii aabbihiiyo hooyadin janno uga soo saaray dadkii marka ibliis khilaafa ee alla raacane berri jannay u naqayaan kuwii ibliis la tagana berri asay jahanama la gelaan janna u naqamayaan wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam